alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed w slama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray suurat lxijri tafsiirkeeda waxaynu joognay aayadahan sagaal iyo aayadaha ka dambeeya ayaynu laqbaynay aayadda sagaalaad macnaheeda waa sharaxnay walaqad arsalna ilaahay baan ku dhaartee waa soo dirnay min qablika adiga hortaa nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam fii shiyaci alawaliin yacnii ummadii hore qaybahoodii waxaan u soo dirnay rasuulaan u soo dirnay ciddii la soo diray waxay noqonaysaa rusulan yacni rusulna waa la xadfay sababta loo xadfay waxa weeyaan waa fadlo bimacnaa mafcuulu bihiga haddii la iska garanayo xadfigiis waa iska bannaayey waa jaa'is culamada qaar waxay qadareen umam oo fii shiyaci alumami alawaliin alumam bay qadareen sababtuna waxay tahay shiyac iyo awaliin asaaratan waxay isu ahaayeen mawsuuf iyo sifadii marka waa min baabi idaafati almawsuufi ila asifa noociisu wuxuu noqonayaa la sifeeyihii in loo idaafeeyey sifada lafteedii waayo waxaa la odhan lahaa haddii markaa sida sifada iyo mawsuufka lagu keeni lahaa fi shiyaci alawaliin oo al baa la gelin lahaa laakiin maadaama mawsuufkii la doonay in loo idaafeeyo sifadiisa ashii waa la xadfay fii shiyaci alawaliin culammada markaa basriyiintuna badiba waa diidaan in markaa la sifeeyaha sifada in loo idaafeeyo oo waxay yidhahdeen sifada iyo mawsuufku la sifeeyaha iyo sifadiisu waxay ka dhigan yihin ka shay il waaxid sidii shay keliya shaygana naftiisa looma idaafeeyo waayo idaafadu nooc taqaayuray keensanaysa saas aawadee wixii soo arooreen noocaas ah wuxuu u baahan yahay ta'wiil in la awilo ayuu u baahan yahay ta'wiilkii bay deed waxay qadareen umam marka fii shiyaci alumami alawaliin ama alfiraq alawaliin laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen dhibi kuma sugnaa waa laysu idaafayn karaa waayo yacni qur'aanka aad bay ugu soo aroortay luqada carabeedna waa ku badantah maadaama aad iyo aad ay u soo aroortay oo ay badan tahay in la yidhahdo dhammaan waa la wada awilaya waa baciid dhammaan waa la wada awilaya in la yidhahdo waa baciid markaa dhibi kuma sugna cala saxiix fii shiyaci alawaliin shiyac waa jamcu shiica shiicana waxa weye waa bimacnaa firqa waxaa laga soo qaatay min ashiyaac shiyaac waxaa la yidhaahdaa xansaska dabka lagu shido ayaa la yidhahdaa yacni dabka marka la doonaayo in la shido marka hore xansas baa lagu ridaa marka dambea markaa xaabada kale ee waaweyn la soo gelinaya taasaa shiyaac la odhan jiray asalkeeda ashiyaac markii dambe waxaa loo isticmaalay in waxa weeye cidda cid atbaac u ahee raacaysaa in la yidhahdo waa shiica yacni shiica in la yidhahdo yacni waa atbaacu macnahaasoo kale in laga tilmaamayo marka waxaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal muraadka looga jeeda ay tahay fii shiici alawaliin yacni qaybihii ummadihii hore ayaan waxaan u soo dirnay rasuullaan u soo dirnay yacni qolo walba rasuul baa loo soo diray wamaa ya'tiihim min rasuulin uma imanin rasuul ilaa kaanuu bihi yastahzi'uun xaal axwaasha ka mida uma iman rasuul xaal mooyaane ay ahaayeen qaar rasuulkaa ku dheelleelaya xaalay yihiin mooyaane xaalad kale rasuul uma iman yacni uma yimaaddo waxaa loo jeedaa uma iman ayaa laga tilmaamaya macno maadi ayuu u dhacaya mudaaric ha la keeno laakiin macno maaduu u dhacaya bay yidhahdeen culammadu kadalik ay salkan kadalik yacni gelintaas la mida dheelleelka iyo beeninta qalbiyada ummadaha hore ee gaalada ah la geliyey naslukuhu waa gelinaynaa beeninta ama dheelleelka damiirka haad wuxuu noqonayaa takdiib ama wuxuu noqonayaa istihzaa istihzaaguna waa dheelleelka rasuullada lagu dheelleelaayo marka dheelleelki waa la soo sheego ilaa kaanuu bihi yastahzi'uun baa lagu sheegay ficilkuna wuxuu koobsanayaa macno masderna waa koobsanaya markaa saasaa damiirku ugu noqonaya takdiib haddii loo celiyo ka warran takdiibkuna waxa weeye istihzaagu waa macna takdiib oo cidda lagu dheeleelaya waa cid la beeninaya marka naslukuhu waa gelinaynaa beeninta ama naslukuhu waa gelinaynaa dheeldheelka fii quluubi almujrimiin kuwa gabood falay qalbiyadooda ayaanu gelinaynaa bimacnaa siday ummadihii hore u beeniyeen rasuulladii loo soo diray badankoodii u beeniyeen ayaa markaa nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam adna kuwaannu ku soo dirnay kuwa mujrimiinta ay ku beeninayaan oo qalbigooda aanu markaa dheeldheel gelinaynaa ay kugu dheeldheelayaan ama ku beeninayaan laa yu'minuuna bihi waxaannu markaa dheeldheelka qalbiyadooda gelinaynaa laa yu'minuuna bihi xaal aynay rumaynaynin bihi qur'aanka aynay rumaynaynin ama bihi rasuulka aynay rumaynaynin waxaa bannaan in la yidhahdo jumladu waa xaaliya oo xaal loo fasiro waxaa kaloo bannaan in la yidhahdo waa bayaan oo macnaha horay sii caddaynaysa naslukuhu fii quluubi almujrimiin oo xaal maaha waqad khalat waa jumlo cusub xaqiiqe e waa tagtay sunnatu alawwaliy ummadihii hore waddadoodii ayaa tagtay yacni waxaa loo jeedaa wixii ay la yimaadeene xumaa ee gaalnimada ahaa ee dabeedna markaa halaaggu ka dhashay ee la halaagay sunnadu ilaahay kula mucaamilo inuu halaagay ah ayaa socoto oo tagtay walow fataxnaa calayhim baaban allah wuxuu uhi walow fataxnaa haddaannu furi lahayn calayhim yaga korkooda baaban albaab aanu furi lahayn min asamaa'i xagga samada aanu ka furi lahayn ama baabkaasoo min asamaa'i xagga samada ka ahaaday haddaannu furi lahayn ama min asamaa'i samada ka mid a fadalluu fiihi ay noqon lahaayeen fiihi yacrujuun qaar koraaya albaabkaa gudihiisa oo gelaya la qaaluu waxay odhan lahaayeen innamaa sukkirat absaarunaa waxaa la xidhay oo qura absaarunaa indhahayagaa la xidhay sukkirat iyo sukirat labadaba waa la akhriyey in kaafka la shado iyo in marka aan la shadin la khafiifiyo macna ahaanna waa isla mid weyi assakri waa xidhista weeye oo marka ama biyo la xidho ama indho la xidho waxaa loo isticmaalaa sakri ama sukri isagu waa sakhraanka weeye marka sukirat absaaruna ay suddat indhahayagii baa la xidhay bay yidhaha marka waa min asakri oo xidhista ah marka la shadana waa min ataskiir waa min ataskiir laakiin markaynu leenahay min asakri waxaynu u jeednaa hulaasigeeda ayaa noqonaya sakara sakran waa xidhay hadda maaddadan way isticmaalaan khaliijka waa lagaga hadlaa waxay ku odhanayaan sakir ilbaab sakir ilbaab waa albaabka xidh hadday ku yidhahaan sakir ilbaab waa xidh albaabka si shaa'icoo fara badan bay ugu hadlaan waa hadihi ilmaadda innamaa sukirat waxa la xidhay oo qura absaarunaa indhaha yagaa la xidhay odhanayaan gaaladii baa odhanaysa bal naxnu qawmun masxuuruun ka soo guurtaasoo daa indhaho keliya in la xidhaye annagu qawmun waxaanu nahay dad masxuuruuna la sixray ayaanu nahay oo xataa caqligaba waa sixran yahay ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inay gaaladu madaxadayg samaynayaan iyo cinaad oo si kasta oo loo tuso daliillo cadcad yacni loo tuso iyo mucjizaad iyo aayaad caddaynaya nebiga sala allahu alayh wasalam nebinimadiisa inaynay aqbalaynin oo ay diidayaan oo inkirayaan ayuu allah inoo sheegaya wax kale iska daa iyagoo arkaya haddii albaab samada laga furi lahaa dabeedna la tusi lahaa malaa'igtii oo koraysa oo albaabkaa gelaysa haddii la tusi lahaa waxay odhan lahaa indhaha yagaa la xidha marka dambena waxay odhan lahay waa nala sixra marka fadalluu fiihi yacrujuun waa uu damiirka yacrujuun ku sugan iyo u noqonaya ciddan koraysaa waa ayo culammada markaa in badanoo ka midii waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa malaa'igtu inay korayaan oo daha looga qaado oo ay arkaan malaa'igtii oo albaabkaas samada a gelaysa saasaa culamo badan u fasireen bacdu ahlicilmi waxaabay u fasireen markaa mid taa ka sii daran oo waxay yidhaahdeen haddii albaab samadaa la furi lahaa oo gaalada loo sahli lahaa inay koraan oo iyagoo arkaya ay geli lahaayeen samadii ay saa u kori lahayen albaabka ka geli lahaayeen waxay odhan lahaayeen indhahayaga ayaa la xidhay odhan lahaay ya cinaadku wuxuu sii daran yahay haddii markaa waxa weeye iyaga laftoodii albaabka inta loo furo ay galaan yacani markaa lafteeda may sadiqeen oo may rumaysteen la qaaluu innamaa sukirat absaaruna laba markaa waxa weeye jumlay ku jawaabeen mar waxay yidhaahdeen innamaa sukirat absaaruna waxayna geliyeen aadaatu xasrin way innamaa waa aadaad faa'iidaynaysaa koobis markaa wax la koobi yani wax kaleba nalama xidhina indhahoo qura nala xidha saasaa macnuhu u dhacaya innamaa waa adaatu xasrin xasrigeeduna wuxuu ku dhacayaa waxa aakhirka ku sugan aakhirkana absaartaa ku sugan marka xidhistii waxay ku koobeen indhaha keliya in laga xidhay waxay leeyahy caqligu waa noo fayow yahay caqliga waxba ma qabano wax waa garanaynaa waxaa nala tusayna inay yihiin wax khayaaloo qalada oo aan jirin waa garanaynaa haddana waa ka daba yimaadeen warkii oo waxay yidhaahdeen war may war indhaha keliya ka waaweyn arrinku ya waa sixranno caqligaygu xataa waa sixreen bal naxnu qawmun masxuuruun oo cuquushayadii xataa waa beddelan tahayoo sixir baa na saameeyey waa nala sixray labada arrinba iyagaa ku jawaabaya labadooda hadale iska hor imanaya oo marna ay leeyihiin caqligaygu waxba ma qabee indhaha qudaa la xidhay ilaa xasrigaa faa'iidaynaya innama ahe marna ay leeyihiin caqligaygu waa sixran yahay waa laba hadallo oo iska hor imanaya taasi waxay caddaynaysa in waxa ay sheegayaan aynay ahayn wax saxa waayo tanaaqudka hadalku iska hor yimaado isburiyo wuxuu caddaynayaa inaanu sax ahayn ayuu caddaynaya marka hadalkoodaasi inaanu ahayn wax saxa ayay caddaynaysa walaqad jacalnaa fi samaa'i buruuja allah wuxuu idhi ilaahay baan ku dhaartay laqad jacalnaa xaqiiqe ee waa yeelnay fi samaa'i samada mid ku sugan baanu ka yeelnay buruujan xidigo waaweyn kawaakib ama buruujan yacni guryo iyo manaasil ay markaa waxa weeye xidigaha waaweyne ay maraan iyo hogag ay maraan ama buruujan yacni guryo iyo qusuur ay ku sugnaadaan malaa'igta ilaalinaysa samada saddexdaa qowl baa ku sugan jacalnaa waxa bannaan sayarnaa in lagu fasiro oo lama mafcuul la siiyo mafcuulkii koowaad buruujan mafcuulkii labaadna waa mutacalaqa jaarkiiyo majruur ku tacalluqayaan fi samaa'i ay kaa'inatan fi samaa ayaa macnuhu dhacay waxaa kaloo bannaan jacalnaa in la yaha waa bimacnaa khalaqna jacala bimacnaa khalaqa markay tahay waxay qaadataa mafcuul qura jacalnaa waa abuurnay baa macnuu noqonaya marka jacalnaa waa abuurnay fi samaa'i samada waxaanu ku abuurnay buruujan yacni xidigo kawaakibaanu ku abuurnay ama manaasil xidiguhu ay maraan iyo kawaakibtaasi ay maraan ayaanu ku abuurnay wa zayannaaha waa qurxinnay samada wa samaa'u dunya ayaanu qurxinnay linnaadiriin kuwa eegaaya ee arkaaya daawanaya ayaanu u qurxinnay wa xafidnaaha waa ilaalinnay samada min kulli shaytaanin waxaanu ka ilaalinnay shaytaan kasta shaydaankaasoo rajiimin ay marjuumin la fogeeyey oo naxariista ilaahay laga fogeeyey ila man istaraqa asamca faatbacahu shihaabun mubiin laakin man istaraqa asamca istisnaaga laha waa munqatic ha yeeshee kii markaas soo xada assamca ay ilmasmuuca hadalka la maqlaayo soo xada fa atbacahu waxa raacay ama raacaya shihaabun yacni dhimbiil baa raacaysa ama shihaabun xidig baa raacaya shihaabkaasoo mubiinun bimacnaa bayinun cad oo la arkayo haddii istisnaaga munqatic laga dhigo waxay noqonaysaa bimacnaa laakiin marka manta haddaad shardiyo ka dhigta iyo haddaad mawsuulo ka dhigtaba haddaad mawsuulo ka dhigto khabarkii wuxuu noqonayaa fa atbacahu shihaabun mubiin jumladaasuu noqonaya fa'dana waxaa loo geliyey mawsuulku cumuum buu faa'iideeyaa marka waxa weeye xagga cumuumka ayuu shardigii kala macno yahay maadaama uu xaggaa kala macno yahay jawaazan baa loo geliyaa khabarkiisa fa'da loo geliyaa musawiquna waxa weeye waa macna sharti inuu leeyahay maadaama cumuum uu faa'iideynayo haddii la yidhaha mantu waa shardiyana waxay noqonaysaa jawaabu shardigii fa atbacahu shihaabun mubiin inuu jawaabu shardigii jumladaa tahay haddii la yidhaahdo istisnaagu waa muttasil oo waa xidhiidhsayn marka le istisnaagu muttasil weeye waxaa la soo reebayaa wuxuu ka mid ahaa shayga laga soo reebayey ayuu gudageli lahaa haddaan laga soo reebi lahayn waxaa ka baajiyey soo reebista laga soo reebay haddaan laakiin laga soo reebi lahayn xagga horuu ku jiri lahaa marka leeya waa munqaticna waxa weeye la soo reebuhu kama mid noqdeen laga soo reebaha oo xataa haddaan la sheegi lahayn oo inta ilaada waxa ka dambeeye ilaada aan la sheegi lahayn waxaa la garan lahaa inaanu xaggaa hore ku jirin baa la garan lahaa markaana waxaa la yidhaahdaa waa munqatic marka uu xagga hore geli lahaa haddaan laga soo reebi lahaynna waxa la yahada muttasil istisnaaga markay tacriifinaya waa kuwa culamadu yidhaahdaa ikhraaju maa lowlaahu la dakhala fi lkalaami biila aw biixdaa akhawaatiha waxaa la yidhaahdaa yacni waxa haddii aan laga soo reebi lahayn gudageli lahaa kan laga soo reebaayo in markaa lagu bixiyo ilaa ama markaa walaalaheedii kale ee adawaatul istisnaaga ahaa ayaa waxaa la yidhahdaa istisnaa muttasil marka haddii muttasil laga dhigo macnuhu wuxuu dhacay wa xafidnaaha waa ilaalinay yacni waa ka mancinaa loo jeedaa min kulli shaytaanin rajiim ayaan u diidnay samada ilaa man istaraqa ay ilaa minman istaraqa ilaa min kulli baa laga reebaya ilaa man istaraqa ay ilaa minman istaraqa mid soo xaday mooyaane mid kale oo dhan waa u diidnay samadii alsamca ay alkalaam almasmuuca hadalka la maqlayo soo dafay oo soo xaday oo malaa'igta ka soo maqlay intuu dhegedhegeeyey ayuu hadalkii malaa'igtu ay ku wada hadlayeen ayuu wax ka mid ah soo dafay ama soo xaday fa atbacahu shihaabun mubiin labada weji laakiin waxa fiican wejiga munqatica fiican ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu samada ku abuuray buruuj buruujtu waa shay aad u muuqanaya marka duhuurka loo isticmaalaa buruujka saas aawadee atabaruj walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa maxaa tabaruj loogu magacaabay gabadhii waxay muujinaysaa quruxdeedii wax ka miday bandhigaysaa muujinaysaa marka atabaruj waa tafacul min alburuuj waa tafacul marka waxa waa muujin ay quruxdeedii wax ka mida muujinayso bandhigayso taasaa tabaruj la yidhahda xidigihii maxaa buruj loo yidhi aad bay u muuqanayaan way xiddigihii waa sarreeyaan waana la arkayaan guryaha dhaadheer laftooda buruuj waa la yidhahdaa walow kuntum fii buruujin mushayada yacni waxaa weeye guryaha dhaadheerna buruujta waa la yidhahda marka salafka qaarkood waxay ku fasireen taabiciinta qaar in la yidhaha buruujan waxaa looga jeedaa alkawaakib alcudaam kawaakibta waaweyn kawaakibta waaweyn waxaa soo gelaya yacni qoraxda iyo dayaxa iyo xiddigaha kale waaweynba waa soo geliyaan waa soo geliya waxaa kaloo lagu fasiray alkawaakib aan cidaam waxba lagu qaydin waxaa kaloo lagu fasiray manaasisha iyo guryaha iyo hogaga ay marayaan iyo turuqda kawaakibta waaweyne ay marayaan waataa cabdullahi bnu cabbaas laga soo wariyey inuu yidhi waa manaasil ashamsi waalqamar waxa weeye waa hogaga qoraxda iyo dayaxa bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen kuma gaar ahee waa min baabi tamhiil waa alkawaakibu alsayaaratu sabca kawaakibta waaweyne toddobada ah ee qoraxda iyo dayaxu ka mid yihiin manaasishooda ayaa buruuj la yidhahdaa waa toddobada qaar ku kulmiyeen beydkan zuxalun shara miriikahu min shamsihi fatasaaharat bicataarida alaqmaaru yacni zuxalun waa zuxal shara miriikahu waa mushtari iyo miriikh min shamsihi waa qoraxda shamsiga fatasaaharat waa zuhara bicataarida alaqmaaru cataarid iyo alqamar marka alkawaakibu alsayaaratu sabca kawaakibtaa waaweyn ee toddobada ah ee qoraxda iyo dayaxu ka mid yihiin hogagooda ayaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen bacdu ahlicilmi waana sida jalaalaynkuba uu marayo waa ku aragtaan culamada qaarkood waxay dooneen macaanidaa inay kulmiyaan oo waxay yidhaahdeen kulli waa lagu wada xambaaraya waayo intaba ilaahay waa yeelaa hadday tahay kawaakibta samada waa ka yeelay hadday tahay kuwooda waaweyn waa ka yeelay hadday tahay hogagga iyo duruqa ay marayaan waa ka yeelay hadday tahay manaasisha yacni waxa weeye laga ilaalinayo yacni culamada qaar baa doonay inay ku wada xambaaraan waana sida shinqiitigu u iilanayo wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa inuu qurxiyey samada oo cidda eegaysa arkaysa u qurxiyey aayado kale ilaahay wuxuu inoogu qayday samada uu qurxiyey inay tahay samaa dunya walaqad zayanna asamaaa addunyaa yacni ilaahay wuxuu sheegay inuu qurxiyey samaau dunyaha bimasaabiix laydhadh inuu ku qurxiyey laydhadh inuu ku qurxiyey marka waxaa loo jeedaa xiddigaha ayaa loo jeedaa biziinatin ilkawaakib waa tii aayad kale ay ku jirtay marka quruxdii ayuu ku qurxiyey yacni waxa weeye kawaakib buu ku qurxiyey xiddigo ayuu ku qurxiyey iyagana laydharhka lagu magacaabo masaabiixda lagu itlaaqa marka taqyiidka samaa'udunye lagu qayday oo samada lagu qurxiyey laydharhka ama kawaakibtiiyo xiddigaha lagu qurxiyey inay samaa'udunye tahay taqyiidkaa lagu qayday waxaa laga fahmayaa samaawaadka kale in markaa aynay kala mid ahayn aayaddanna waxaa ku sugan wazayannaaha linnaadiriin cidda arlada joogtaana samaday arkaysaa waa samaa'u dunya laakiin si kastay u eegaan samaawaadka kale ma arkayaan wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa inuu samada ilaaliyey inuu samada ilaaliyey oo shaydaan kasta ka ilaaliyey shaydaamada jinniga ahi waa ajsaam latiifa yacanii jidharhkoodu way fudud yihiin ma cusla saas aawadeed waxay sameeyaan inay iskorkoraan qaarba qaarka kale koraan siday saa isu korayaan ayay markaa waxay gaadhaan samada inay ku dhowaadaan ya markay saa isu koraan bay waxay samayn jireen samaa'u dunyaha malaa'igta joogta hadalkay ku wada hadlayaan bay halkaa ka dhegadhegayn jireen marka intaan nebi maxamed la soo dirin calayhi salaatu wasalaam ilaalinta samada la ilaalinayay ma badnayn waannaa kunna naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada yacani waagii hore waxay ahaayeen qaar iska fadhiista oo halkaa wakhti badan iska fadhiyo oo wax ka dhegedhegeeye markii nebi maxamed la soo diray calayhi salaatu wasalaam waxay noqotay gantaalihii lagu soo ridayey ee xiddigaha lagaga soo ganayey inay farabateen ma aha inaynay markii hore jirin laakiin daliil baa loo hayaa in waagii hore ay jirtay laakiin ay ahayd calaa sabiili nudra si dhifo naadira ayaa lagu soo ridi jiray waxaana caddaynaya xadiiska ku soo arooree sheegaaya koox saxaabada ka mida oo la joogtay nebiga sala allahu aleyh wasalam ayuu nebigu su'aalay maxaa odhan jirteen waagii hore markaa aragtaan xiddigaas yacanii xiddigga sidaasee waxa weeye saa u cararaya waa ka lagu ganay shayaadiinta markaasay waxay yidhaahdeen waxaan odhan jirnay waagii hore yuuladu cadiimun aw yamuutu cadiim nin weyn baa dhalanaya ama nin weyn baa dhimanaya yacni saasaan odhan jiray markaasuu nebigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam siday saxdu tahay xiddiggani waxa uu la cararayo ama la iftiimayo markaasuu u sheegay marka xadiiskaasi wuxuu caddaynayaa inay waagii hore jirtay laakiin ay ahayd markaa midaan badnayn marka xaaladda markay leeyihiin kii hadda dhegaystaa oo is yidhaahdo dhegayso dhibil baa lagu soo ganaya waxaa lagu ganaya culammadu way isweydiiyaan shihaabku waa maxay ma nafsal kawkabba oo xiddiggoo dhan baa lagu ridaa markaasaa marka lagu rido dabadeed u meeshiisii ku noqdaa ama xiddiggaasi baaba'aayoo mid kale lagu beddelaa mise qayb xiddigga ka mida la soo jaraayoo lagu ridaa laba qowl baa ku sugan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen shihaabku waa kawkabka laftiis oo xiddiggoo dhan baa lagu ridayaa muuqaalka aynu aragno xiddigga oo noqonaya isagoo sii cararaya waa aragnaa isagoo dib u noqonayo oo makaankii tegaya ma aragno laakiin qowlka waxa fiican in shucla min alkawkab ay tahay dhimbiil kawkabka ka soo go'day inay tahay kawkabkii oo dhan aynay ahayn waayo shihaab asaalatan maxaa loo isticmaalaa dhimbiil qaadashu dabkoo iska baxaya waxa laga qaato ee la doonaayo wax kale markaa meel kale in wax laga shito ayaa waxa la yahay shihaab ya markaa saas aawadeed macnaha waxa fiican in la yidhahdo waa shucla min alkawkab dhimbiil markaa kawkabka ka soo go'day ayaa lagu ridaa marka lagu rido muxuu yeelaa miyuu bajiyaa un mise waxbuu yeelaa culammadu waxay yidhaahdeen yaqtuluhu aw yasqubuhu aw yakhbiluhu ama waa dilaya ama waa daloolinaya ama waa dhaawacaya ama wuxuu ka dhigaya sidii wax nacasnacas oo kale u ka dhigaya marka dhibba inuu u geysanayo ayaa laynoo sheegay ilaa man istaraqa asamca faatbacahu shihaabun mubiin xiddigaha wixii loo abuuray waxaa laynoogu sheegay halkan laba shay samada in lagu qurxiyey iyo in markaa lagu ganaayo shayaadiinta oo samada lagu ilaalinayo shay kaleoo saddexaad oo qur'aanka laynoogu sheegayna waa jiraan wa calaamaatihim wa binnajmi hum yahtaduun xidigaha in lagu hanuuno oo jihooyinka lagu garto iyaduna waa arrin saddexaad oo qur'aanka laynoogu sheegay oo qiblada iyo jihooyinka iyo waxaa lagu aqoonsadaa waa xidigaha maraakiibta iyo dooyaha badda maraya waxay tilmaansadaan xidigahaasay tilmaansadaan jihooyinkana waa lagu aqoonsadaa waxaa lagu gartaa qiblada waxaa jira laba xidiga oo dul jooga kacbada alqutbi iyo aljadi markaa qofku marka uu cidlo joogo oo uu qibladii garan waayo wuxuu kaloo adeegsado aanu haysan hadda qalabo cusub baaba soo baxay oo xoogaa dadkii caawinaya xaalaadka caynkaasa waxaa la adeegsan jiray xidigahaas in la tilmaansado in cirka la eego dabeedna markaa la baadhbaadho labada xidig mid toos wuxuu ugu beegan yahay kacbada korkeeda midna in yar buu u jiraa laakiin labada waxa weyn kaan tooska ugu beegnayn laakiin kaa haddaad aragto kii kalena waa ku hoos naban yihi qutbi iyo jadi baa la yidhahda ahlucilmigii hore qadiimkaa baana sheegay nas ku soo arooray ma jiro inay xidigahaasi ku beegan yihiin kacbada korkeeda laakiin culammadii a'immada ah ee a'immatu salaf ayaa markii waxa weyaan ay jirrabeen ile qur'aanka waxaa laynoogu sheegay in xidigaha lagu hanuuno oo jihaadka lagu garto jihooyinkii lagu garanaya waxaa ka mid a jihat alqibla jihadii qiblada xidigihii markay baadheen labadaa xidig waxay aqoonsadeen inay kacbada dusheeda ku sugan yihiin gees kastay ka maraanba xaggii kacbada inay ka xigaan bay arkeen hadday ka maraan xagga koonfur xagga waqooyi xagga galbeed xagga bari yacni gees kastay ka maraanba inuu kacbadii ku beegan yahay ayay marka waxaweye jirrabeen marka waxa weye taasina waxay soo gelaysaa wa binnajmi hum yahtaduun noocaasay soo gelaysaa waxyaalaha kale dadku ay u adeegsadaan hadda xidigaha sida in laga faaliyo iyo wax la mid ah wax sharciya ma aha mana bannaanaan yani waxa weeye la yidhahdo waa laga faalinaya wax arlada ka dhacaya baa la doonaya in laga aqoonsado xidigaha tan noocaasi waa mid baatila waana midaan bannaanayn ama la yidhahdo waxaa laga saadaalinayaa roobka iyo goorta u da'ayo ama waxa mustaqbalan dhici doona ayaa laga faalinaya oo xidigiis la samaynaya ashyaada noocaasa sharcigu waa inoo diiday marka waxay tahay midaan marka waxaa bannaanayn weyi in la isticmaalaa ma bannaan allah wuxuu yidhi walaqad jacalnaa ilaahay baan ku dhaartay ee xaqiiqe ee waa yeellay fi samaa'i samada gudaheeda waxaanu ka yeellay samada mid ku guda sugan waxaanu ka yeellay buruujan xidigo ama jacalnaa waa abuurnay fi samaa'i samada waxaanu ku abuurnay buruujan xidigo ayaanu ku abuurnay ama kawaakib ama waxaanu ku abuurnay manaasil iyo hogog iyo waddooyin ay kawaakibtu maraan ayaannu ku abuurnay wa zayannaaha waa qurxinnay samada waxaa loo jeedaa kawaakib baannu ku qurxinnay ay bilkawaakib linnaadiriin kuwa eegaaya daawanaya ayaannu u qurxinnay wa xafidnaaha waa ilaalinay samada min kulli shaytaanin rajiim waxaannu ka ilaalinay shaytaan kasta oo rajiimin ay marjuumin la fogeeyey oo naxariista ilaahay laga dheereeyey ayaannu ka ilaalinay ilaa man istaraqa asamca laakiin man istaraqa asamca ha yeeshee ku kastoo ee soo xaday waa saraqa oo taa-ulifticaal la geliyey istaraqa saraqa yasriqu baa ta' la geliyey markaase waxay noqotay istaraqa ilaa man istaraqa asamca waa iftacalay noqonaysaa wasnigeedu ha yeeshee kii soo xaday ama ku kastoo soo xaday alsamca ay ilmasmuuca waxaa loo jeedaa alkalaam almasmuuc ama alqawla almasmuuc hadalka la maqlayo soo xaday waa facli oo mafcuul looga jeedo fa atbacahu waxa raacay oo haleelaya shihaabun dhimbiil baa haleelaysaa kowkabkiiyo xiddigga ka soo go'day shihaabkaasoo mubiinun bimacnaa bayinun cad sheikha caalimkee la yahay maxamed alamiin ashinqiidi aayaddan tafsiirkeeda waxyaaluhu kaga hadlay waxaa ka mida iyo mawdic kaloo adwaa'ulbayaan ka midaba suuratu furqaan tafsiirkeeda inay taan filayaa waxyaalahay gaaladu sheegaan waa alaqmaaru asinaaciya iyo inay yidhahdaan dayaxaanu gaadhnay ama wax la mida in wax jira aynay ahayn masalada noocaasuu kaga hadlayaa laba mawdico adwaa'ulbayaan ka mida halkan iyo mawdic kale mawdica kalena waxay ahayd suuratu furqaan wuxuu dhintay kun saddex boqol iyo saddex iyo sagaashankii hijiriga oo u dhiganta taariikhda nasaarada kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii u dhiganta ayaa wuxuu sheegay fahamka qur'aanka aanu ka fahmayno ma suuragala hadday xayna gaadhaan waayo allah wuxuu noo sheegay buu idhi allah wuxuu inoo sheegay inuu samada ilaaliyey waxafidnaaha min kulli shaytaanin rajiim wa xifda dalika taqdiiru alcasiizi alcaliim marka samada inay maxfuuda taho allah inoo sheegay aayado badan buu soo arooriyey mawduuca ku saabsan waxaanu soo deliishaday dayixu inuu ku jiro samaawaadka wa jacala alqamara fiihinna nuura marka fiihinnana waxay u noqonaysaa toddobada samee la soo sheegay ayay marka u noqonaysaa oo damiirku u noqonaya wa jacala alqamara fiihinna nuura marka toddobada samo gudahooda inuu ku jiro dayixu ayaa aayaddu daliil u tahay qatcanna ciddan hadda alaqmaaru sinaaciya waddaa shaki ma laha shayaadiinta inay soo gelayaan oo cumuumaadka ay ka mid yihiin samadina waa xidhanta wax iska furan ma aha albaabbay leedahay ruux loo idmo mooye ruux kaloo geli karaana ma jiro ruux kale oo geli karaa ma jiro macnaha caynkaasa aad buu ugu dheeraanaya wuxuu leeyahay haddaynay sidaas ahayn qur'aanka maanu fahmin qur'aanka maanu fahmin cajaa'ibaadka dhacay waxaa ka mid a raggii aqmaaru sinaaciya qaarkood inay yidhaahdeen warka noocaasi waxay ahayd wax been ah aan jirin ay ictiraafeen iyagii wakhti dambe ee dhowaana ay ictiraafeen yaday dhacday dad fara badan inay markaa u sacbiyeen dad badanna ay rumaysteen dad badanna ay rumaysteen bal tafsiirka arrinkaa ku saabsan waxaad u noqon kartaa adaa-ulbayaanka labada mawdicaynu tilmaamay allah wuxuu yidhi waalarda madadnaaha wa alqaynaa fiiha rawaasi waalarda madadnaaha waa ishtiqaal ay wamadadna alarda madadnaaha arlada waa fidnay wa alqaynaa fiiha waxaannu ku tuurnay arlada gudaheeda rawaasiya ay jibaalan buuro rawaasiya sugan ay thawaabita ayaannu ku tuurnay wa ambatnaa waa soo bixinnay fiiha arlada gudaheeda waxaannu ka soo saarnay min kulli shayin mawsuun ay duruuban anwaac iyo noocyaal min kulli shayin shay kasta ka mid ah shaygaasoo mawsuunin yacnii la qadaray ama wasni iyo qadar loo yeelay mawsuun bimacnaa muqadar shay la yaqaan oo markaa waxaa la qadaray mawsuun waa la miisaamiy asaalatan waa saas wajacalnaa lakum fiiha macaayish wajacalnaa waa yeelnay lakum idinka aawadiin baan u yeelnay fiiha ay kaa'inatan fiiha mid ku sugan baannu ka yeelnay arlada macaayisha waxyaalo lagu noolaado oo arsaaq ah waxaa kaloo bannaan jacalada inaad khalaqa ku fasirto labada markaa jaar majruurna labadaba aad ku wada tacalluq siiso jacala wajacalnaa waa abuurnay lakum idinka waxaannu idiin abuurnay aawadiin fiiha arlada gudaheedana ku abuurnay macaayisha wax lagu noolaado waman lastum lahu biraasiqiin ay wa acashnaa waxaanuu yeelnay waxay ku noolaadaan man lastum lahu biraasiqiin kuwa aydaan ahayn qaar arsaaqayey wejigaa culamada qaar baa maray mana sida sajaaj laga soo naqliyey oo samiin alxalabi ka soo naqlinaayo laakiin waxaa ku dhacay futuuxaadka tasxiif baa ku dhacay hataa nuskhada xalabiga waa ku dhacday wa aghnaynaa bay qoreen asalkuna wuxuu ahaa wa acashna yani jacalnaa maa yaciishuuna fiih waxay ku noolaadaan baan u yeella marka idinku waxaa ku noolaataan baan iu yeella yagana waxay ku noolaadaan baan u yeellaa macnuhu dhacay weji labaad culamada qaar waxay ku fasireen in la yidhaahdo damiirka kaafka a baa lagu cadfayaa wajacalnaa lakum idinka waxaannu idiin abuurnay aawadiin ama idinka waxaannu idiin yeellay fiiha macaayish waman lastum ay waliman lastum lahu biraasiqiin iyo cid aydaan ahayn qaar arsaaqayey aydaan ahayn oo idinku quudinayey aydaan ahayn yagana waxaannu u yeellay macaayish waxay ku noolaadaan ama waxaannu u abuurnay macaayish waxay ku noolaadaan laakiin wejigaana ishkaal bay ku soo aroorinayaanoo waxay tahay marka damiir majruur ah wax lagu cadfaayo waa in jaarkii lala soo celiyaabaa basriinta badankoodu yidhahdaan laakiin bacdu ahlicilmi baa taana lee dhibi kuma sugna iyadaan la soo celin waa lagu cadfi karaa waa fasiix qur'aankana mawduucyada qaarkeed bay sidaa ku tawjiihiyeen fattaquu allaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam qurada badankoodu waxay akhriyeen waalarxaama oo allah lafduljalaalahay ku cadfanta laakiin xamza oo qura'u sabcaha ka midii wuxuu akhriyey waalarxaami sidaa marka la yidhahdana waxay ku cadfan tahay bihi damiirka maxalu jarka yaalla tasaa'aluuna bihi waalarxaam ay wa bilarxaam marka saas aawadeed culamada qaarkood waxay yidhahan dhibi kuma sugnaa waana sida ibnu maalik uu marayo wacawdu khaafidin ladaa caطfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman id qad ataa fi nadmi wanafri asaxiixi muhbata waa ka odhanay weji saddexaad waxaa la yidhi mubtadaa laga dhigayaa waman lastum lahu biraasiqiin kuwa aydaan ahayn qaar arsaaqayay aydaan ahaynna jacalnaa lahum macaa'ish macaayish waxay ku noolaadaan banu yeella wain min shayin ilaa cindanaa khazaa'inuh wain min shayin shay ma jiro ilaa cindanaa inuu agtayada ku sugan yahay mooyaane khazaa'inuhu khasnadihiisu ay ku sugan yihiin yacnii marka waxaa khasnadihiisa furayaasheedu ay ku sugan yihiin mooyaane yacni shay kasta annaga ayaa haynaba macnuhu u dhacayaa oo khasnadihiisu agtayaday ku sugan yihiin wamaa nunaziluhu ma soo dejinayno shayga ma soo dedejinayno xaal axwaasha ka mida ilaa biqadarin macluum qadar la yaqaan xaaluu ku dheehan yahay mooyaane haddii kale ma soo dejinayno wax kastaannu soo dejinayno ka mida waxaanu ku soo dejinaynaa biqadarin macluum allah wuxuu inoo sheegayaa inuu arlada goglay oo fidiyey arladana waxa uu yeelay ilaahay buuro sugan ayuu u yeelay rawaasiya waxaa loo jeedaa buurahan arlada la saaraa loo jeedaa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa hawaabita sifadii baa la sheegay la sifeeyihina waa la xadfay lama sheegin la sifeeyihi waa la gooyey ay jibaalan rawaasiya macnuhu u dhacay ay hawaabita waa buuro sugan arladu markuu ilaahay abuuray intaan buuraha la saarin way ruxantay buuraha markii la saaray way sugantay waxay noqotay mid aan markaa ruxmayn oo noloshu ka suuragal tahay oo aan markaa iska gariirayn ayay markaa noqotay wuxuu ilaahay soo bixiyey noocyada markaa dhiraha iyo nabaataadka kala duwan ee arlada ka baxa ayuu arlada ka soo saaray mid walbana waxaa lagu soo saaray qadar ilahay agtiisa macluumka ah mid walba intii loogu talagalay ayuu noqonaya yacni baaxaddiisa dherarkiisa xajmigiisa waxa uu soo saarayo wax weliba waa mawsuun waa muqadar waa macluum wuxuu ilaahay arlada gudaheeda inoogu yeelay waxaynu ku noolaanno macaayish waa jamcu maciisha maciisha waxaa la yidhahdaa maa yucaashu bih waxaa lagu noolaadaa la yidhahdaa waxaa lagu noolaanayaa noocay doonaanba ha noqdaan ama wax la cunaayo ama wax la cabbaayo ama wax si kale loogu intifaacayo kay doonaanba ha noqdaan waa macaayish kuwa aydaan arsaaqayna waxaan u yeelnay yagana waxay ku noolaadaan kuwa aynaan arsaaqayn waxaa loo jeedaa yacni addoommaha iyo xoolaha iyo waxyaalaha la midka waxaa soo gelaya ugaadhii iyo xoolihii iyo addoommihii yacni dhammaan waxa arladan ku nool ilahay isaga arsaaqaya wamaa min daabbatin fi alardi ila cala allahi risquha yacni daabbad kastoo arlada ku nool ilaahay ayaa u qadaray arsaaqdeeda oo isku waajibiyey yacni ballan qaaday inuu arsaaqayo markaa dhammaan ilaahay wuxuu u yeelay waxay ku noolaadaan buu u yeelay yacni xataa xayawaanaadka iyo xasharaadka arlada ku nool waxyaalaha xataa dadku aynay ku intifaacayn wuxuu u yeelay waxay ku noolaadaan iyo arsaaq buu yeelay laakiin culamada qaar waxay ku fasirayaan waxyaalihii innagu aynu markaa ku intifaacaynay aynu adeegsanaynay ama addoomma ha noqdaan ama xoola ha noqdaane ilahay baa arsaaqaya oo culamada qaar waxay ku xidheen badda xaggan hore oo jumlo madax bannaan kamay dhigin wa in min shayin ilaa cindanaa khazaa'inuh shay kastoo ashyaada ka mida khasnadihiisa ilaahay agtiisay ku sugan yihiin hadday roob tahay hadday dabaylo tahay hadday arsaaq tahay yacni dhammaan culamada qaar waxay ku fasireen xagga roobka laakiin in roobka lagu gaar yeelo sax maaha baa layidhi waa in la cammimaa wax kasta oo dadku ku intifaacayaan ayaa soo geliyay arsaaqdii waa soo gelaysaa roobkii waa soo gelayaa yacni dabaylihii waa soo gelayaan yacni anwaac badan baa soo gelaysa cumuumkaa fiican wa in min shayin ilaa cindanaa khazaa'inu shay kasta ilaahay baa khasnadihiisa haya wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum kumana soo dejinayno qadar macluuma mooyaane ya dabaysha hadday tahay qadar baa la soo daynaya qadarkaasi waa qadar aan dadkii halaagayn haddii waxa weeye dabaysha daboolka laga qaadi lahaa oo la soo dayn lahaa arlada cidi kuma noolaateen caad markii dabaysha lagu halaagayey waxay ahlucilmigu yidhaahdeen qadar yar baa la soo daayey kaatun daloolkii in la eg baa laga furay markaysa waxaan yacni dabaysh caad waa tii halaagtay intay saa u qaaddo ayay sare u qaaddaa dhulkay ku dhirbaaxdaa dabayshaa la duulaysaa dabeedna markaa dhulkay ku dhufanaysa dhulka ayay ku dhufanaysa madaxuna halkaasu ku dhacaa jidhka inta kalena halkaasu ku hadhaa waxay ku tusinaysaa yacni sida weliba niman laf waaweyn oo dee laf iyo luud laho xoog badan bay ahayd dabayshu intay saa sare ugu qaaddo ilaa maa sha allah bay dhulka saa ugu dhufataa kurku halkaasu ku duulaa ya jidhkii kalena sidaasuu u goglamaa aad mooddo geetimireedyo jirridooda aad mooddo marka biriixin caatiya catat cala alkhuzaan bay yidhahdeen bacdu salaf ay ka cabireen biamrin min allah bay ku dhacday cala kulli xaal oo dabaysha qadarkaas inay soo baxdo maalintaas ilaahay baa amray amar ilahay bay ku soo baxday roobku waa saasi leeg qadarku ilaahay doono ayuu soo daynayaa wax walibaa noocaas shay kastoo arsaaqda ka mida iyo wax kastoo lagu intifaacayo iyo wax kastuu ilaahay arlada u soo dejinayo wuxuu ku soo dejinaya biqadarin macluum marka roobka kuma gara waxaa laga soo wariyey cbdullahi bn mascuudin uu yihi sanad sanad kama roob badna ee sanawaadka sanad walba qadar mucayana oo isla eg baa roobka la soo daayaa u la eg yahay laakiin tasriifunbaa lagu kala sameeyaayo meella waa lagu badiyaa meella waa lagu yareeyaa marka leeyahay abaar baa dhacday maaha sanadkan inuu sannadaada kale ka roob yar yahay maaha qadarka roobka uu ilaahay soo daynaya waa iswada la eg yahay sanawaadka laakiin markuu meel ku yar yahay ama roobkii meel laga waayo meelo kalea lagu shubo adduunyada ka mid a ya waxaaba dhici karta wakhtiyada qaarkood in badda lagu shubo ya badda in lagu shubo allah wuxuu ihi waalarda madadnaaha arlada waa fidinay ay wamadadna alarda madadnaaha waa ishtiqaal wa alqaynaa fiiha waxaannu ku tuurnay arlada gudaheeda rawaasiya ay jibaalan buuro buurahaasoo rawaasiya sugan ay hawaabita rasaa yarsuu habata ayay la macno tahay waa sugnaa wa ambatnaa fiiha waa soo bixinnay arlada gudaheeda min kulli shayin mawsuun ay duruuban ama anwaacan noocyaal baannu soo bixinnay min kulli shayin shay kasta ka mida shaygaasoo mawsuunin yacnii la qadaray oo wasni loo yeelay ama macluum ilaahay agtiisa uu ka yahay oo rabbi agtiisa laga garanayo wasnigiisa iyo qadarkiisa shay kastoo muqadar ah yacni wax ka mida la soo saaray noocyaal ka mida wa jacalnaa lakum waxaannu idiin yeelnay idinka idinka aawadiin waxaannu u yeelnay laamku wuxuu noqonayaa litacliil hadda maxaa loo kordhigay laamka haddii damiir la geliyo waa la kordhigaa haddii isim daahira la geliyona waa la hoos dhigaa lilnaadiriin waa inagii soo marray adamarata laakiin haddii damiir la geliyo lahum iyo lakum iyo baa la yidhaahdaa waa la kordhigaa lahu marka damiir baa la geliya wajacalnaa waa abuurnay lakum idinka aawadiin waxaan u abuurnay fiiha arlada gudaheeda aanu ku abuurnay macaayiisha wax lagu noolaado waman lastum lahu biraasiqiin idinka waa idin abuurnay waman lastum ay waliman lastum iyo kuwo aydaan ahayn aawadoodna waa u abuurnay lahu biraasiqiin yacni yaga qaar arsaaqaaya aydaan ahayn biraasiqiina lahu baa macnuhu dhacay lahu waxay ku tacalluqdaa raasiqiin ayay ku tacalluqdaa lahudana wuxuu u noqonayaa manka mankiina wuxuu ku dhacayaa caam oo cumuum buu faa'iidaynaya laakiin lafdigiisaa mufrad ah sidaasaa damiirka mufradka a loogu celiyey ila man waxay leedahay laba ictibaaroo xagga macnaha dee jamac bay ka tahay ille cumuum bay faa'idaynaysaa xagga lafdiga marka laga eegana mufrad bay ka tahay marka biictibaari lafdi haddii loogu celiyo damiirka waa in la ifraadiyaa mufrad laga dhigaa haddii biictibaari lmacnaa loogu celiyana waa in la jamciyaa wa in min shayin intu waa naafiya bimacnaa in ay wamaa min shayin shay ma jiro ilaa cindanaa khasaa'inuh inuu agtayada ku sugan yahay mooyaane khasnadihiisu ay ku sugan yihiin ama khasnadihiisa furayaasheedu ay ku sugan yihiin agtayada mooyaane ma jiro wuxuu jiraa iyadoo agtayada uu ku sugan yahay khasnadihiisu ayaa macnuhu u dhacay wamaa nunaziluhu ma soo dejinayno shayga shay kastaba waa shay kastoo lagu intifaacayo ama shay kastoo arlada loo soo dejinayo ilaa biqadarin xaaluu qadar ku dheehan yahay mooyaane yacni taqdiir mucayana iyo qadar uu ku dheehan yahay qadarkaasoo macluumin la yaqaan oo ilahay agtiisa macluum ka ah yani qadar gaaruu ilaahay ugu talagalay oo aan laga badinin lagana yaraynin intaasuu soo daayaa oo soo dejiyaa wa arsalna alriyaaxa lawaaqixa wa arsalnaa waa soo dirnay alriyaaxa dabaylaha ayaannu soo dirnay lawaaqixa xaalay daruuraha riminayaan dhirtana ay riminayaan ama weji labaad lawaaqixa xaalay markaa yihiin dawaata liqaax qaar rimin u saaxiiba ay yihiin weji saddexaad lawaaqixa xaal ay yihiin daruuruhu lawaaqixa ay xawaamila qaar biyihii sida xaalay yihiin fa anzalnaa waa soo dejinnay min asamaa'i cirka waxaannu ka soo dejinnay waxaa loo jeedaa daruuraha maa'an biyo ayaannu ka soo dejinnay fa asqaynaakumuuh waa idin waraabinnay biyahaas wamaa antum lahu bikhaasiniin idinku ma tihidin qaar biyaha khasnadaynaya oo khasnadahooda haya idinkuma tihidin oo haddaad doontaan aad diidaysaan oo aad baajinaysaan ee annaga khasnadahooda hayna markaannu doonnana soo daynayna markaannu doonnana aan soo dayna wa innaa la naxnu wa innaa annagu la naxnu nuxyii annagu waa noolaynaynaa wa numiitu waa dilaynaa wa naxnu alwaarihuun waxaannu annagu nahay kuwii dhexlaayaannu nahay yani arlada iyo waxa ku suganba annagaa dhexlayna walaqad calimna almustaqdimiina minkum ilaahay wuxuuhi walaqad calimna ilaahay baan ku dhaartay xaqiiqee waa garannay almustaqdimiina minkum kuwii hormaray ee idinka idinka mid ahaa minkum xaalay idinka idinka mid yihiin waa garannay walaqad calimna ilaahay baan ku dhaartay xaqiiqee waa garannay almusta'khiriin kuwa dib dhacayna waa garanayna wa inna rabbaka rabbiga huwa yaxshuruhum isaga ayaa soo saaraya oo soo ururinaya khalaa'iqda innahu ilaahay xakiimun waa xikmad badan yahay oo shay weliba halkuu ku habboon yuhu dhigaya caliimun waa cilmi badan yahay oo wax walba ilaahay waa u aqoon badan yahay ilaahay wuxuu inoo sheegayaa daruuraha inuu soo diro oo ay roobkii ay sababayaan marka lawaaqixa culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa inay daruuraha ay riminayaan dhirtana inay riminayaan dabayluhu dhirta yagaa isku markaa bacriminaya oo hawadan markaa dabayshan maraysa nabaadka oo ubaxa lab iyo ubaxa dhadig markaysaa markaa hawada ay isu maraysa ayaa isku tallaalaysa tallaalkii dhirta markaysaga iyadaa samaynaysa roobkiina iyada ayaa sababaysa daruurihii mar waa kaxaynaysaa mar waxa weeye markaa way ururinaysaa mar waa kala kaxaynaysaa mar waa ballaadhinaysaa yacni mar waxa weeye biyihii bay soo qaadaysaa oo ay markaa waxaweye daruuraha markaa gelinaysaa kullu daalika waa jiraan marka culamada qaar waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo rimintaas ay riminayso soomaalida lafteedu waa dabaylaha qaar bay yidhahdaan cirrimis tacbiirka noocaasa ay ku magacaabaan cirrimis ay yidhahdaan marka xawaamilana waa lagu fasiray inay biyaha siddo oo ay qaadayso ama ha ahaato inay marka hore soo qaaddo badaha ka soo qaaddo ama ha ahaato iyadoo markaa daruurihii biyaha ay sidaan inay dabayshuna sii kaxayso oo ay ka dhigan tahay sidii wax sida oo kale ay ka dhigan tahay labada ixtimaalba waa imanayaan marka waa xikma min allah asbaabaha la sheegaayo yacni ilaahay baa dee qadaray ilahay baa nagu talagalay sida caalamkan uu samaysan yahay sida asbaabtii musababaadku isugu xidhan tahay waa si aad iyo aad u layaab badan waana aaya caddaynaysa jiritaanka ilaahay wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu shay kasta waxaa ku sugan aayad ku tusinaysa ilaahay inuu waaxid yahay oo keliya ilaahay inuu waaxid yahay oo keli yahay ku tusinaysa ilaahay biyaha wuxuu inooga soo dejiyaa inooga keenaa daruuraha marka biyo macaan ayuu inaga waraabiyaa faasqaynaakumuuh wamaa antum lahu bikhaasiniin qaar idinku khasnadaynaya ma tiidinoo biyahaas markaa diidaya inay markaa da'aan ama yimaadaan ma baajin kartaan yani wakhtiyada qaarkood roobku waa fara bataayoo roob badan baa da'a xeelad bini'aadamku ma laha iyo awood uu ku baajiyo roobkaas meelaha qaarkood baa layahaa roobku waa qarqinayaa ama dhibaabo badan buu gaadhsiiyey ama markaysaa markaa dad iyo dunyo badan buu qaaday ama guryo badan buu dumiyey ama waxyaalo la mid ah awood roobkaa la ysku hortaago aadami o dhamme hadday isu tagaan ma helayaan wamaa antum lahu bikhaasiniin ilahay isagaa wax nooleeya isagaa wax dila ya waa xadfu ikhtisaar xadafka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood mafcuulkii lama sheegin yacni mar waxaa loo jeedaa ikhtisaar oo hadalka la gooyey oo aan la sheegin waa maqsuud oo waa la doonaya waa la rabaa laakiin koobista hadalka la koobaayaa loo gooyey marna waxaa loo gooyaa ikhtisaar lagu gaabsanayaba intan maqsuudku ma aha inta la gooyiba noocan oo kale mafcuulka inaan la sheegin waa xadfu ikhtisaar laa xadfu ikhtisaar ya waxaa la doonayay in la sheego oo lagu gaabsanayey allah min sha'nihi alixyaau walimaata sha'nigiisa iyo sifadiisa waxaa ka mida sifaadkiisa inuu waxna nooleeyo waxna dilo laakiin hadda muraad ma aha in la sheego ciddan buu nooleeyaa ciddan buu dilayaa cidda noolaynta iyo dilista ku dhacayso in laynoo sheego maqsuud markan ma ahayn maqsuudku wuxuu ahaa in laynoo sheegaayo min sha'nihi alixyaau walimaata ilahay shanigiisa iyo sifadiisa waxaa ka mida inuu waxna nooleeyo waxna dilo wa naxnu alwaarisuun annagaa dhexlayna ayuu allah yidhi khalqigu markay halaagsamaan waxallo wax arlada ku nool markay dhammaan wada dhintaan alwaarisu huwa allah ya ilaahay baa markaa waxa dhexlaya sheegashooyinkii baa go'aysa marka cid sheeganayso leh halkan anaa leh iyo halkan anaa dhaxlay iyo halkan anaa mulkiye iyo halkan anaa leh ma jirto ya wayabqa wajhu rabbika duljalaali waalikraam kullu shayin haalikun ila wajha allah waa baaqi noqonaya liman ilmulku alyawm lilahi alwaaxid alqahaar walaqad calimna almustaqdimiina minkum walaqad calimna almusta'khiriin sababu nuzuul waa la soo wariyey sheegaya wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay jirtay gabarh qurux badan oo masjidka ku soo tukan jirtay dabeedna bacdi baa safka dambe mari jiray si gabadha ay u arkaan bacdina safafka horay geli jireen si ayna u arkin qiso noocaasaa jirta dabeedna aayaddu iyaday ku soo degtaan culamada qaarkood waa daciifinayaano waxay leeyihiin nakaara ku sugan shadiida ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa qisada caynkaasa nakaara shadiida ku sugan saasuu odhanaya laakiin bacdu ahlicilmi oo xoogaa quweeyaa jira oo yidhi waxa weeye marka sababta sanadkeedu waxa weeye waa saalix lilixtijaaj oo waa xasan buu noqonaya ama nakaaraday culamada qaar sheegayaan waxay aqbali kartaa yacni ciddan xagga dambe maraysay inay munaafiqiintii ahayd wax maanici kuma sugna bacdulmunaafiqiin dee inay markaa safka dambe maraan si ay waxaweye dumarka qaar u khaawisaan wakhtiyadii horena marka dumarku ay ku tukanayaan masjidka xaggiisa dambe sataarad loo xidhi jiray ma jirin dabaadna waxaa dhici karaysay dee in markaa waxa la arko ayaa suuroobi karaysay almuhim sababta caynkaas ah haddii ay sugnaato waxaa lagu xambaarayaa inay bacdulmunaafiqiin arrinkaasi ay ka dhacday ayaa markaa lagu xambaari karaa waana dhici kartaa qof marka waxa muslimiid inuu markaa saxaabadii ka midi dee inuu dembaabo waa suurtoobi kartaa oo marmar uu dembi ka dhaco yacni waa suurtoobi kartaa waxaa jirtay bacdu asaxaaba maacis ama khaamidiya ama dee in zina ka dhacday ama dembi kale ka dhacay laakiin waa ka toobad keeneen xaalkooduna waa wanaagsanaaday yacni xuduuddii baa laga jaray xuduudduna waa kafaaraad weliba markaa waxaa toobadkeenna inuu heliye baa ka muuqata alxuduudu kafaaraatun liahliha xuduuddu kafaaraad bay u tahay cidda xadka laga jaro kafaaro u noqonaya kafaaro ayuu u noqonaya waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen saxaabada afraaddoodu macsuumiin ma aha marka dembi waa ka dhici karaa haddii laakiin ay dembaabaan dembiga waa ka toobad keenaan toobadkeenka dembiga ay ka toobad keenaan iyo xaalka wanaagsan bay ku dambeeyaan alcibratu bikamaali nihaaya laa binaqsi albidaaya yacni waxa weeye saasaa lagu tawjihin lakiin haddii la yahay ma asixin iyada laa ishkaal lakiin haddii ilahay waa sugan tahay waxay noqonaysaa tawjiiheedu saasay noqonaysa culamada qaarkood aayadda waa cammimeen oo waxay yidhahdeen walaqad calimna almustaqdimiina minkum cid kastoo hormarta iyo cid kastoo dib dhacda ayaa soo gelaysa ha ahaato safafka salaadda ha ahaato xagga zaman ahaan ummadihii hore iyo ummadaha dambe yacni mid walba hadday tahay markaa camal lagu hormaro iyo camal laga dib dhaco caam bay markaa noqonaysa ilaahay cid walba waa u aqoon badan yahay darsiga kale awalkiisaynu laqbada soo marin doonnaa carabka wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk